qaar ka mid a ardada wax ka barta jaamacadda somali international university ee magaalada muqdisho ayaa lagu abaalmariyey halabuuro cusub oo ay soo kordhiyeen halabuuradaasi waxa ay isugu jiraan kuwo dhinaca teknolojiyadahi wax soo saarka beeraha iyo calafka xoolaha munaasabadii abaalmarinta lagu guddoonsiinaya ardadan waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow warbixintan ayuuna soo diray waddan lagu abaal marinaya qaar ka mid ah ardayda dhigatay jaamacadda somali international university ee magaalada muqdisho oo la yimid hal abuur ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya xubno ka mid ah aqoon-yahanka magaalada iyo qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalka iyo sidoo kale kuwa matalayay bangiyada gaarka loo leeyahay ee muqdisho ardayda la abaal marinaya ayaa lagu soo xulay bandhig tartan oo horey jaamacaddu ay ugu qabatay ardayda dhigata waxaana uu yahay hadafka arrintan looga gol leeyahay in aqoon-yahanka ka soo baxaya jaamacadaha dalka ay la yimaadaan afkaar wax ku ool ah iyo hal-abuur sare cismaan sulaymaan aadan waxa uu ka mid yahay ardaydii la abaalmariyey ee la yimid hal-abuurkii cilmiga ku dhisnaa isaga iyo xubno ka mid a ardaydu waxay soo bandhigeen calafka xoolaha oo ay sheegeen in si dhib yar loo beeri karo muddo koobanna ku soo baxaya cismaan waxa uu ka mid yahay ardayda kuliyadda beeraha dhigata
annagu waxaan soo bandhignay waxay ahayd calafka xoolaha kaasoo loo yaqaano hederbonic fodher hederbonic fodherkan laguma soo saaro wax loo yaqaano carro keliya waxaa la isticmaala ay tahay biyo muddaduu ka soo baxayan ay tahay waa muddo siddeed maalmood ah calafkan sida la wada ogsoon yahay wuxuu leeyahay nafaqo dhan boqolkiiba siddeed energy uu leeyahayna uu dhan yahay boqolkiiba toddobaatan iyo lix inta kale ay tahay mineralis xoolaha markay cunaan marka waxay ku helayaan nafaqo kii production ahaan loo dhaqanayo wuxuu keenayaa mid caano badan oo caano fiican leh kan kale oo maxay to maintains ahaan loo dhaqanayo isagana wuxuu noqonaya mid buuran oo hilib leh marka marka haddii aad noo sheegto calaf ay xoole cunayaan oo biyo bes lagu soo saarayo sidee sidee loo samayn karaa
calafkan horta dee adduunku hadda waa waxay noqday mid weliba mid horumarsan noqday annaga waxaan baranay kuliyadda beeraha maadaama annaga takhasuskeen uu yahay waxaan haddana waxaan soo saaraynaa ama hal abuurnay ay tahay in calafkaas aan samayno oo weliba xilligan abaaraha la joogo muddo oo kooban siddeed maalmood aan calaf ugu soo saarno xoolaha ardayda guulaysato oo lagu abaalmariyo lacag ayaa waxay maamulka jaamacaddu sheegeen in qarashka la siiyo looga gol leeyahay inay ku bilaabaan ganacsi la xiriira afkaarta ay curiyeen sida v o eda uu sheegay maxamed yuusuf oo ah guddoomiyaha jaamacadda s i u
qaybta la xiriirta hal abuurka ganacsiga waxaa loogu talagalaa ardadu inay ra'yigii ay soo bandhigeen inay dhaqangeliyaan lacagtaas marka waa taageero bilo u ah inay dhaqangeliyaan brograamkii ama maaragtay idadi ay soo bandhigeen lacagta xataa si kaash ahaana hore loo simaaye brocess ayay leedahay iyo shuruudo la hubiyey inuu ardaygu projectkii uu ku guulaystay inuu dhaqangeliyo markaas ayay lacagta si tartiib tartiiba ama bercentage qaybqayba loogu sii daayaa iyadoo lala kaashanayo guddi soomaaliyeed oo arrintaas sii dhaqangeliya haddii mararka qaar ay aragno inuu aad brogram ku fiican yahana waxaan isku dayna inaan shirkadaha ganacsiga la kaashano in loo siyaadiyo annagu intaan siinamaan xataa qaybo kale loogu kabo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee soomaaliya khaliif cabdi cumar oo munaasabadii xalay lagu qabtay muqdisho ee lagu abaal marinaya ardaydan ka soo qayb galay ayaa waxa uu sheegay in dadaalku ay ardayda bixiyeen iyo hal abuurka ay soo bandhigeen loo baahan yahay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo dowladda soomaaliyaba ay dhiirigelin u sameeyaan waxaan ka arkay meesha arrin dhiirigelin leh iyo dadiilo leh dhallinyaro mooral hayso iyo maxaa layihahdaa maamulkooda jaamacadda oo arrintaas ku dhiirigeliyey outcomekeedii ama maxaa layihahdaa wixii maxsuulka ahaa jawaabteediina waa la helay waxaana rajaynayaa inay dhiirigelin weyn usii noqoto ardayda ka dambeeya iyo generationka ka dambeeya waxaa kaloon rajaynayaa shirkadaha ganacsiga ee soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay horumariyaan dhallinyarada waxbarata ee soomaaliyeed siday wax ku bari lahaayeen fikirka uga qaadan lahaayeen kuna maalgelin lahaayeen dhallinyarada waxbay barteen waxbarashadoodii iyo enerjigoodii iyo caqligoodii meelay uga faa'iidaystaan ay ku baraktis garaayeen u baahan yihiin waxaana rajaynayaa in lagu gacan qaban doono ku gacan qaban doonaan maalgashadayaasha soomaaliyeed ee ilaahay hantida siiyey una baahan ganacsigooda in la horumariyo wasaaradda aad joogto maxaa fursadahaoo ardadan uga bannaan markaad fiiriso wax badanaa uga bannaan ardayda muqdisho joogto ama dalka wax ku baratayna aadaan u dhiirigeliyaa anigu ilaa xad dhalinyaro badanna waxaan isku dayaa inaan shaqo abuur u sameeyo arday kastoo ii yimaadana waxaan isku dayaa inaa idhaahdo fikir la imow maaragtay kursi iyo miis intaa siiya aan idhaahdo orodoo shaqo tag oo caqligii nagu soo biiri marka dee awooddii wasaaraddan waa wax iska xadidan dhaqaale ma jiro oo maaragtay miisaaniyaddii dalka iska kooban laakiin waa mustaqbalka rajo weyna waxaan ka qabaa in ardayda soomaaliyeedna ay ku dhiiran doonaan inay caqligooda iyo maskaxdooda ay wais ka dhigaan ama ay balaariyaan sanadihii ugu dambeeyey ardayda ka soo baxaya jaamacadaha dalka ayaa aada u kordhayay iyadoo jaamacad walbana ay ku dadaalayso siday u soo saari lahayd aqoon-yahan afkaar ku kordhiya suuqyada ganacsiga ee dalka iyo sidoo kale cilmi baarayaal wax weyn u tara bulshada soomaaliyeed cabdicasiis barrow v o a muqdisho